magaalada kismaayo waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii beesha caalamka ay ugu gurman lahayd dadkii ay abaaraha saameynta ku yeesheen ee ku nool deegaanada maamulka jubbaland waxaana kulanka ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka iyo wafdii ay hogaaminaysay safiiradda ingiriiska ee soomaaliya kate foster sida uu faahfaahinta warkan noogu soo diray wariyaha v o eda ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaab
kulankan oo looga hadlayay sidii loo samata bixin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland oo ugu horreeyey madaxweynaha jubbaland iyo sidoo kale safiirka dowladda ingiriiska u fadhiisa soomaaliya kate foster oo wafdi ay hogaaminayso shalay gelinkii dambe soo gaartay magaalada kismaayo kulanka ayaa waxaa inta badan diiradda lagu saarayay xaaladaha bani'aadnimo ee ka jira jubbaland iyo saamaynta ay abaaraha ku yeesheen guud ahaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada jubbaland oo waayadii u dambaysay ay si weyn abaaruhu u saameeyeen kulanka waxaa kale oo lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee golaha shacabka oo qaybo badan oo ka mid ahay dalku ay si weyn uga soconayaan gaar ahaan magaalada kismaayo waxaana safiirka ingiriiska ee soomaaliya u fadhidaayay ee bogaadisay qaabkay u socdaan arrimaha doorashooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo waxa ay sidoo kale sheegeen in ay wax ka qaban doonaan kaalmana ay ka geysan doonaan abaaraha ka jira meelo badan oo jubbaland ka mid ahi waxaana ay si gaara u sheegeen in ay wax uga qaban doonaan dadka ay abaartu saamaysay ee xooluhu ay dhaafeen in la gaarsiin doono kaalmo dhaqaale si wax looga qabto xaaladaha bini'aadnimo ee jubbaland ka jira wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa markii uu kulanka soo gabagaboobay kadib warbaahinta la hadlay ulajeedada wafdigan ay u socdeenna waxay ahayd sida ay u heli lahaayeen xog dhab ah ee ku saabsan abaaraha wafdigan socdaalkooda wuxuu daba socday dadaalla iyo juhdi fara badan iyo qaylidhaan uu sameeyey madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam iyo xiriiro badan uu la sameeyey beesha caalamka ayay daba socotay maantana si nabad ay noogu imaadeen xog aada u baahsan ee qooto dheer ee ku saabsan arrimaha abaaraha ku saabsanaan siinay runtii shirku si fiican u dhacay xog ku filanna way heleen waxay noo ballan qaadeenna insha allah inay dadaali doonaan inta dowladda u k-na tabarteeda ay kasoo qayb qaadan doontaa oo tabaaleynta iyo garab istaagga bulshada reer jubbaland aanay ballan qaadeen inay ayaga naftood sii samayn doonaan advocacy iyo ololo badan sidii dadkaa loo caawin lahaa ayadoo laga duulaya dadaalada madaxweynaha waxaan kaloo maalmaha nagu soo socda aan sugaynaa waafuud kale ee caalami ah oo imaan doona si ama xaqiiq raadis u imaan doona arrimaha abaaraha sidii dadkaa loogu heli lahaa mustaqbalka soo socda xal waara sidii loogu heli lahaa dhowaan ay ahayd markii midowda yurub kaalmo dhaqaale ay ugu deeqeen maamulka jubbaland kaa oo la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saamaynta xoogan ku yeesheen ee xooluhu ay kaga leedeen abaaraha waxaana dowladda ingiriiska ay mar kale ballanqaadaysaa in gurmad la gaarsiin doono dadkaasi iyadoona dadkii ugu badnaa ee abaaruhu ay saameeyeen ay ku soo qulqulayaan duleedka magaalada kismaayo oo dibudejin maamulka jubbaland uu ugu sameeyey inkastoo ay baahidu badan tahay haddana waxaa jira gurmadyo aan sidaa usii ballaarnayn oo la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool meelo badan oo jubbaland ka mid ahi iyadoona dadkii ugu badnaa ay ku barakaceen duleedka magaalada kismaayo oo ay si weyn u buuxdhaafiyeen xero halkaa ku taalla oo maamulka jubbaland uu aasteeyey gaar ahaanna xeradii hore ee ceel jaalle ee duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo